Machadka Barashada Quraanka Kariimka ah iyo Culuumta Maadiga ah ee Al-Luqmaani Magaalada Beledweyne ayaa lagu soo kordhiyay qayb waxbarashada aasaasiga ah qaybta waxbarashada aasaasiga ah oo shaqayn doonta maalmaha Khamiista iyo Jimcaha qaybtan waxbarashada aasaasiga ah ayaa waxaa loogu talagalay dadka waaweyn iyo carruurta taasi oo lagu bari doono maadooyinka aasaasiga u ah waxbarashada sida maadooyinka Soomaaliga xisaabta Carabiga iyo farqurxinta Ustaad Zakaria Siyaad Dhaqane oo ka mid ah maamulka machadka Al-Luqmaan ayaa faahfaahin ka bixiyay qaybaha cusub ee lagu soo kordhiyay machadka iyo waxa sababay Haddii aan faahfaahin ka bixiyo machadka Al-Luqmaan waa machad diini iyo maadiba leh bulsho weynta way ogyihiin inuu shaqeeyo shanta maalin hadda waxaa lagu soo kordhiyay maalmaha Jimciyo Khamiista ah ujeedka loogu soo kordhiyayna waxay tahay si ay fursad ugu helaan dadka ka mashquulay shanta maalin inay wax bartaan oo kaga mashquulay waxbarasho kale waxaa jiro arday aan loo ogoleyn shanta maalin inay iskool iyo wax ay dhigtaan iyo waalid ka mashquulay shanta maalin inay wax bartaan ayagana ay ku mashquulayaan guryihii iyo raashin diyaarintoodii ilmihii habeentooda ay ku mashquulayaan marka ujeedka loo furay waxay tahay inay dadkaas ay fursad ka helaan waxbarasho ah labada maalin ee jimciyo khamiista ah machadka waxaa wax ka baran kara doono labadaas maalin jimciyo khamiista ah ilmaha yaryar ee fursadda u waayay shanta maalin inay iskool dhigtaan ayaga waxaway ka baran karaan sidoo kale dadka waaweynka ee shanta maalin mashquulsan ayagana fursadaas waxbarasho way ka faa'iidaysan karaan oo way u furan tahay machadka luqmaan ee ku yaala xaafadda xulwadaag gaar ahaan heegan maadooyinka lagu bixiya waxay noqon doonaan sida xisaabta soomaaliga ingiriishka carabiga farqurxinta intaba waa lagu bixin doonaa hadduu ilahay raali ka noqdo waana soo dhoweyni doonaa bulshada imaani doonto oo halkaa waxbarashada usoo raadsan doonto haddii dhacdana dad danyar inay imaadaan ayagana waa soo dhoweyneynaa